دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dadka soomaaliyeed u sheegtay in badda soomaaliya aan lagu difaaci karin wax aan ka ahayn jihaad isku soo bax ballaaran oo looga soo horjeedo heshiisku sheegga badda loogu saxiixay xabashida etoobiya ayaa ka socda deegaanka kunyanbarow ee walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay weeraro iyo howlgallo ay fuliyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka koonfur afrika ayaa si kulul kaga hadashay xadgudubka ethoobiya loogu saxiixay badda soomaaliyeed dowladda kenya ayaa war ka soo saartay saraakiil looga dilay howlgal ka dhacay gobolka gaarisa ee dhulka soomaaliyeed ee n f d markab ganacsi iyo shaqaalihii saarnaa ayaa lagu afduubtay meel u dhow dalka soomaaliya
دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dadka soomaaliyeed u sheegtay inaan badda soomaaliya lagu difaaci karin wax aan ka ahayn jihaad muxsin xasan ayaa ka waramaya
xafiiska warfaafinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo saaray war saxaafadeed uu cinwaan ooga dhigay abraha iyo abuurigaal waxaan jihaad ahayn laguma jibin karo war saxaafadeedkan ayaa daaran in ummadda soomaaliyeed iyo guud ahaan bulshada muslimka ah la xasuusiyo sida itoobiyaanka ay mar walba ugu xaglinayeen in ay ku duulaan kacbada shariifka ah iyo dabadhilifyadii sheegan jiray muslimnimada ee mar waliba u adeegi jiray iyo sidoo kale waxa uu daaran yahay war-saxaafadeedka in bulshada muslimka ah gaar ahaan ummadda soomaaliyeed baaq loo diray ka imaaday dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab war-saxaafadeedka ayaa ku bilowday labaatan iyo saddexda jamaadul aakhir ah sanadka kun afar boqol afartan iyo shanta hijiriyada kuna aadan shanta janaayo labada kun labaatan iyo afarta kutubta siyarka waxay wariyaan in markii abraha uu damcay in uu ku duulo kacbada uu garan waayey waddooyinkii iyo jidadkii loo maraayey kacbada kadibna uu soo kaxaystay nin dabadhilif ahaa oo lagu magacaabo abuurigaal kaas oo kacbada kusoo hogaamiyey ciidankii uu watay abraha ninkaas oo taariikhda baalmadow ka galay ayaa noqday mid qabrigiisa uu dhagax la dhaco qof waliba oo soo maro arrintaasi oo caddaynayso sida uu dabadhilif oogu ahaa itoobiyaanka nasaarada ah sidoo kale bayaanka waxaa lagu dhahay qaybihiisa hore xilligaasi waxaa jiray hal abuurigaal oo cibro u ahaa qof waliba oo damac ka galo inuu muslimiinta kusoo hogaamiyo cadowgooda laakiin maanta nasiib xumo waxaan joognaa zamaan ay soo baxeen abuurigaallo tirabeel ah oo astaan u noqday gumaynta ummadda xabashidu xilli waliba waxaa ka soo baxa abraha cusub oo duulaan ku ah kacbada balse wuxuu mar waliba ku hor kufaa muslimiinta bariga afrika ee u taagan difaaca koonfureed ee laga ilaalinayo kacbada muslimiinta sidaasi si la mid ah abraha weliba oo soo baxa wuxuu helaa abuurigaal cusub oo ku soo haga dhulka muslimiinta sidoo kale bayaanka oo sii socda ayaa lagu yidhi muuse biixi kama bilaaban abuurigaalada soomaalida garabsiga itoobiya ayaa siyaasiyiinta soomaalida dhexdooda ka noqday dhaqan lagu faano waxaana itoobiyaanka marar badan kaalmaystay cabdulaahi yuusuf farmaajo iyo madaxweynaha hadda jooga ee xasan sheekh maxamuud kuwaasoo dhammaantood mid waliba qayb ka mid ah kheyraadka soomaaliyeed iyo bulshada muslimka ah u gacangeliyey qaarkoodna u soo kaxaystay in ay ummadda islaamka ah ku gumaystaan qaybaha dhexe ee bayaanka ayaa lagu bogaadiyey kacdoonnada ballaaran ay sameynayaan bulshada muslimka ah ay kaga soo horjeesteen in khayraadkooda loo gacangeliyo itoobiyaanka bayaanka ayaa lagu yidhi waxaan bogaadinaynaa kacdoonka ballaaran iyo sida midnimada leh ay u istaageen dadka soomaaliyeed iyo baraaruga islaamiga ah ee soo ifbaxay kuna aadan in jihaadka uu yahay xalka keliya ee lagu difaaci karo diinta dalka iyo dadka laguna hor istaagi karo kuwa dhulkooda iibsanaya baddoodana xaraashaya ee himiladoodu tahay oo keliya in ummaddan hoosgeeyaan cadowgeeda soo jireenka ahaa ee itoobiya iyo kenya waxaan soo dhoweynaynaa ayaa bayaanka lagu yidhi mudaaharaadyada ballaaran ee ka dhacaya magaalooyinka hargeysa burco boorame muqdisho iyo wilaayaadka islaamiga ah sidoo kale ummadda soomaaliyeed ayaa loogu baaqay saddex qodob oo xarakada mujaahidiinta al-shabaab u soo jeedisay waxaana lagu yidhi bayaanka waxaan ummadda soomaaliyeed ku leenahay kow dagaalka inoo dhexeeya annaga iyo xabashida ma ahan oo keliya mid ku salaysan dhowr taako oo dhul ah iyo dhowr kilomitir oo bad ah dagaalka noo dhexeeya annaga iyo nasaarada etoobiya waa dagaal diimeed waxay diidan yihiin inaan noqonno dad muslimiin ah ku dhaqmo shareecadooda islaamka ah kuna nool geeska afrika labo etoobiya weligeen ogamaanan guulaysan halgan aan islaami ahayn iyo dagaal aan jihaadi ahayn saddex warka ka soo yeeray murtad xasan sheekh maxamuud ee ahaa in taariikhda ka dhexaysay etoobiya iyo dadka soomaaliyeed ay ahayd mid aanan wanaagsanayn oo cunfi iyo dhibaato ah waxay meelkaga dhaca ku tahay hogaamiyaasheennii jihaadiga u halgami jiray ummaddoodana mar waliba ku dadaali jiray inay etoobiyaanka ka dhacshaan qaybaha dambe ee bayaanka waxaa baaq loogu diray ummadda soomaaliyeed guud ahaan oo loogu baaqay inay dhexda xirtaan hubkoodana garwaaxsadaan cadowga etoobiyaanka ahna iska yureeyaan ugu dambayntii bayaanka ayaa lagu soo gebagabeeyey baaq ku wajahan askari waliba oo hortaagan in dalkan la xoreeyo etoobiyankana laga dhacasho waxaan baaq toobadkeen ah u diraynaa askari weliba oo ku jira safka maamulada riddada ah ee ku daaban saliibiyiinta etoobiya waxaan u sheegaynaa in maanta ay tahay maalintii uu kala garan lahaa xaqa iyo baatilka toobada ugu wanaagsan ee uu allah kaaga cafinaya gafafkaadii hore waxaa ka mid ah inaad disho askariga etoobiyaanka ah ee agtaada joogo ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay xafiiska warfaafinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab bayaanka ayaa lagu soo gebagabeeyey aayadda qur'aanka ee ah ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون isku soo bax ballaaran oo looga soo horjeedo heshiisku sheegga xabashida lagu siiyey badda soomaaliya ayaa ka socda deegaanka kunyabarrow ee walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose mahad cubayd ayaa ka warramaya waa tahay halkan oo ah deegaanka kunyabarrow waxaa maanta ka bilowday bannaanbax dad fara badan ayaa halkan soo xaadiray waxaa ka mid a ardayda madaarista oo wata boorarkooda sidoo kale dadweynaha qeybihiisa kala duwan kelimaad ayaa sidoo kale laga jeedin doonaa insha allahu tacaala dadweynaha ayaan shucuurtooda la dhex qaadi doonaa ku aadan dibadbaxan maanta halkan ka dhacaya colaadeenna baa hadda soo bilowday ma aha ilaa sebensebenkii ilaa hadday sii socotay marka mar walban sanad walban dhacdeeda waana soo gaaraysay marka hadda waa wax oo micnaha oo aad ay u bayaansatay waay maadaama ay hadda ay leedahay badda labaatan kilomitir ah micnaha aan la ay saxiixay ilaahay subxaana wa tacaalaa mu'miniinta wuxuu ku sheegay waa kuwa haddii lagu soo xadgudbo kuwa oo aarsad waay waladiina idaa asaabuun albaqyu hum yantasiruun cabdiraxmaan ciise macalin make waa tahay cabdiraxmaanow maanta halkan maxaad u taagan tahay maxaase ka dhacaya atoobi aniga atoobiya maanta u taagan yahay atoobi intii dalkeen dhexsitaa rabtaa atoobi intii maalkeen dhexsitaa rabtaa atoobi
waa tahay kusoo dhow idaacadda islaamiga ah alfurqaan adiga oo magacaaga ku bilaabaya bismillaah waa ku dhowaa magacayga waa umu xabsa waxaan joogaa deegaanka wiyubaro waxaana muujinayaa shacuurtayda gaalada etoobiya oo dhehaysa waxaan qaadanayaa badda soomaaliya iyo dekedda been bay sheegaan badna ma qaadan karaan dekadna ma qaadan karaan beentooda gaalka u saxiixayna gaalkaas waxaan ku tegi doonaa xarunta uu joogo wax ka jirana male warkaas
kelimaad ayaana halkan laga jeedin doonaa dad badan ayaa halkan kusoo ururaya khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay howlgalle ay fuliyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay maxamed cali aadan ayaa ka warramaya aad baad umahadsantahay haashim cabdinaasir afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay fuliyeen howlgallo kala duwan oo ka kala dhacay qeybo ka mid a dalka soomaaliya iyo xuduud beenaadka ay wadaagaan kenya iyo soomaaliya kuwaasoo khasaare kala duwan lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda kenya iyo kuwa dowladda federaalka haddaan ku horeyno xadbeenaadka ay wadaagaan kenya iyo soomaaliya wararka ka imaanaya halkaasi waxa ay ku waramayaan in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay qarax la beegsadeen kolonyo ka tir tirsan ciidamada dowladda kenya oo halkaasi ku socdaalayay ciidamadan ayaa waxa ay kasoo baxeen xerada buurta kaamoole iyagoona kusii jeeday deegaanka kamboni mujaahidiinta al-shabaab oo la socday dhaqdhaqaaqa kolonyada ayaa waxa ay qarax la beegsadeen mid kamid a gaadiidkii ay wateen ciidamada kenya waxaana halkaasi ku gubtay islamarkaana ku basbeelay gaari koyala oo kamid ahaa kolonyada waxaa la xaqiijiyey in qaraxaasi ay ku nafwaayeen toddoba askari oo ka tirsan ciidamada kenya kolonyada qaraxa lala beegsaday ayaana dib ugu laabtay xeradii ay kasoo baxeen geesta kale gobolka baay waxaa ka dhacay howlgal qorshaysan iyo qarax ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab la beegsadeen askarta dowladda federaalka haddaan ku horeyno howlgalka qorshaysan oo ka dhacay duleedka magaalada baydhabo waxa ay mujaahidiinta al-shabaab la beegsadeen askar ka tirsan kuwa dowladda federaalka waxaana qaraxaasi ku dhintay ugu yaraan saddex askari halka uu ku dhaawacmay mid kale mujaahidiinta al-shabaab waxa ay weerarkaasi qorshaysan kusoo furteen qore ak ah isla baay waxaay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab qarax la beegsadeen askar ka tirsan kuwa dowladda federaalka dhimashada waa ugu yaraan hal askari iyo dhaawaca mid kale baay ayaan ku guda jirnahay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay dagaal culus ku qaadeen saldhigga askarta dowladda federaalka ee deegaanka makuudo ee magaalada baydhabo haddaanu nimaadno dhanka gobolka banaadir habeenkii xalay waxaa howlgal qorshaysan oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen degmada dayniile ee magaalada muqdisho ay ku dhaawaceen askari ka tirsanaa dowladda federaalka oo lagu magacaabi jiray macruuf axmed askarigan ayaa waxa uu si gaar ah uga tirsanaa ciidanka dowladda federaalka u qaabilsan la dagaalanka xijaabka iyo niqaabka sharciga ah ee haweenka muslimaadka ah ugu dambeynna gobolka shabeellaha hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday askar ka tirsan kuwa dowladda federaalka askarta qaraxa lala beegsaday ayaa ku qayilayay gudaha degmada jannaale ee gobolka shabeellaha hoose waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay laba askari oo ka tirsan dowladda federaalka
jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka koonfur afrika ayaa si kulul kaga hadashay xadgudubka ethoobiya loogu saxiixay badda soomaaliyeed faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya mubaarak cumar waxaa isu sataraya bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha dalka iyo dibaddiisa ee sida aadka ugu soo horjeysay islamarkaana uga carootay heshiiska uu muuse biixi la galay abiy axmed kaas oo uu qayb ka mid ah xeebaha soomaaliya ugu wareejiyey dowladda xabashada etoobiya jaaliyaddii soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka koonfur afrika ayaa si kulal uga hadashay xadgudubka etoobiya loogu saxiixay badda soomaaliyeed iyagoo sheegay in ay tahay arrintan wax laga xumaado sidoo kale waxay soomaalidu ugu baaqeen inay u midoobaan la dagaalanka dowladda xabashada etoobiya
annaga haddaan aan heshiino isku toosno oon soomaali wada jir aan dad isku toos aan noqonno markaas nagulama soo degdegaa baddeena lama soo aaday dhulkeena lama soo aaday dadka badanaa waxay ka hadlaan macnaha waxa dhacay dadka badanaa waxay ka hadlaan bad la qaatay kenya had kor u arkaysa gado inay xoolihii iyo carruurtii iyo dumarkii inay rusheeyeen marka taas lagama hadlaya naf go'day bad la qaatay waxa ka daran hal qof oo naftiisa go'day adduunka uga qaalsan marka dhiiggiyaa qaalsan dhiiggii ma laga hadlaayo waxaa maalin kasta laga hadlaa badaa la qaata jinaanku badda marka saddexaad waa bad laga hadlaayo mar kenya qaadatay mar dad kale carabaa naga qaadatay marna hadda etoobiya naga qaadatay marka waxaan dhihi lahay soomaali ha isku tashato ha heshiiso wax soo aadaya male dad aan ku soo degdegan ama dad annaga naga baqi jiray ammaanta annaga waxaan u noqonay dad softi ah marka ma fahmeen annaga intaas marka arrintaas badda arrinteeda aniga ma garan karo laakiin ilaa iyo laga ogaado wixii oo jabuuti lagu soo heshiiyey ama wixii jabuuti ka dhacay markii la ogaadaa la heli karaa etoobiya iyo soomaaliyana arrintooda haddee muddo dheer colaad soo jirtay baa jirta oo soomaaliya iyo etoobiya u dhexaysay dagaalka seven seven meeshay soomaaliya iyo etoobiya kala gaareen waan naqaanaa marka waxaan isleeyahay etoobiya waa ku logo'aysa arrintaas shacabka soomaaliyeedna meel walba ay joogto meel walba ay joogaan arrintaas waa ka midaysan yihiin dhiigga aniga iyo dhacaanka anagaan u bixinaynaa madaxdeennana hormarayso hal maamul goboleed ciidankiisa iyo dadkiisaa ku filan in etoobiya macnaha waddankeena laga eriyo haddee insha allahu tacaala waxaan rajaynaya ummadda soomaaliya inay u midowda arrintaas marka hadday etoobiya is leedahay maanta soomaaliya way daciifsan tahay annagu xagga ilaahay kama daciifsanin waana jihaad waana ku dhimanaynaa waddankaana inaan difaacno waa nabiga sal allahu alay wasalam wuxuu yidhi ninkii waddankiisii ama gurigiisi loogu yimaad oo lagu dilo duuna waddanihi yacni fa huwa shahiid buu nabiga sal allahu alay wasalam marka arrintaasna waan ku dagaalamaynaa dhiiggeena iyo dhacaankeena waan ku bixinaynaa ummad soomaaliyeedna ha u midowdaan leh hoolaan hoola muuse bixi dhiibi kormee hoola soomaaliyeedu ilaan hadda dhalado doono ilaan dhalane ilaan dhalada ilaan wiin ilaan yar magal ibilaanaan la kaleeyey soomaali dhamaa ku dhexayta marka wallaan koo dhiibi karo mae may runtii eed iyo eed haan ku horjeedne arintaas iyo qaabkaasan dheedi waxyaabo tira badan oo yeeda hordhaan liiska tawaay baa jirti haddana hoo haani haheri haan dhakati macnaa jamay buu haani horilin isku daba koydoon taariikhda oo badoona kolley ilankii fadaw etoobiya iyo eleteriya may ku qaaday yihiin qaabkii mar hor wala dhiyeen lama sano oo agreement may qaadatay yihiin konton sano oo dagaal eh marka etoobiya in walla ka darsada marnaba mar hadhuwayo haddii una soomaali ana dhulkaan walaagaan unu leh kowdii bishan januari ayay ahayd markii heshiis ka dhacay magaalada adis ababa ee caasimada dalka etoobiya oo loogu saxiixay qayb ka mid ah xeebaha soomaaliya arrinkaasi oo ay ka dhalatay caro xoogan dowladda kenya ayaa war ka soo saartay weerar saraakiil looga dilay oo ka dhacay gobolka gaarisa ee dhulka soomaaliyeed e n f d faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiqaaliq cabdiweli warkan ka soo baxay dowladda kenya ayaa looga hadlay weerar qarax ah oo lala beegsaday ciidamo kenyaan ah kaas oo ka dhacay gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga kenya weerarkaas oo ahaa mid qarax ah ayay dowladda kenya sheegtay inuu kaga dhaawacmay ugu yaraan hal askari balse ay ilaha qaar ay sheegayaan in saraakiil iyo askarba dowladda kenya looga dilay qaraxaas qaraxa lagu dhaawacay sargaalka ayay dowladda kenya ku sheegtay inuu yahay mid wuxuushnimo ah oo ka baxsan bini-aadamnimada iyadoona walaac daran ka muujisay weerarada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee kusii xoogaysanaya mandiqada dowladda kenya oo inta badan qarisa askarta iyo saraakiisha kaga baabi'aysa weerarada iyo qaraxyada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayay muujisay sida ay uga cabsi qabto in ay weerarada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kusii fidaan deegaano hor leh markab ganacsi iyo shaqaalihii saarna ayaa lagu afduubtay meel u dhow dalka soomaaliya maxamed sheekh cali ayaa ka waramaya markabkan oo watay calanka dalka liberia ayaa lagu weeraray meel u dhow xeebaha soomaaliya xilli uu kusii jeeday dalka baxrayn hay-adda socdaalka ganacsiga badda ee dowladda ingiriiska ayaa sheegtay in markabkan lagu weeraray meel dhowr meel dhanka bari kaga beegan degmada eel ee gobolka nugaal sidoo kale waxay sheegtay in lix nin oo hubaysan ay khamiistii fuliyeen markabkan oo aanay magaciisa magacaabin iyadoona intaasi ku dartay shaqaalihii markabka ay ku dhunteen qolka loogu yeero badbaadada ee markabka gudihiisa ah weerarkan ayaa noqonaya kiisii shan iyo labaatanaad ee lagu qaado maraakiibta ganacsiga caalamiga ah tan iyo bishii hore ee noofembar markaasoo xuutiyiinta yeman ay bilaabeen weerarada ka dhanka ah maraakiibta laga leeyahay israa'iil iyo kuwa kale ee kusii jeeda dekedaha israa'iil falkan lagu afduubtay markabkan ayaa kusoo beegmaya iyadoo horey kooxaha burcadbadeeda ay u afduubteen maraakiib iyo doonyo kalluumaysi ah kuwaasoo sidaa la sheegay lagu haysto meelo ka tirsan xeebaha soomaaliya si kastaba ha aatee marar badan ayaa sidaan oo kale loo afduubtay maraakiib tarabeel ah oo in badan laga leeyahay wadamada reer galbeedka warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa